maamulka isbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa la wareegay alaab caafimaad kaasoo lakusheynay mareykanka waana ka bahay barnaamijka horumarinta ee jubba valian development fadhiga kiisheeyay mareykanka iyo onadoor fayliyo kala hayaan qaar kumida ganacsatada magaalada kismaayo halkuntenar ooyo ka jaraan qeywooyin shalgadiisan alaabta caafimaadka oo baahaweyn usanqaabi isbitaalka ayaa laga wareejiyay maamulka isbitaalka suleymaan oo ka hadalay magaaga ganacsatada kismaayo ayaa sheegay doorsha daawadan qalabkan aad arkaysaan cusbitaalka loogu deeqay oo runtii jaaliyadaha maraykan degan iyo kuwa kismaayo deganba ay ka qayb qaateen annagu kalganacsata kismaayo ahaan waxaanu ku lahayn transportationkaanu qayb ka qaadannay waxaana ka qayb qaatay ganacsatada kismaayo hadday shirkada tahay sida amal hormuud habshiil wesko jubba iyo ganacsatada kale iyakuna suuqa ka ganacsada baa ka qayb qaatay transportationkiisa runtiina waa qalab muhiima sidii markii hore qoraalka nalaku keenay aanu islenahay bulshada kismaayo wuu anfacaya doctor carab ibraahim agaasimaaga isbitaalka iyo kuma hadnagay daawada lahadeersi waxaan aada ugu mahad celinayaa madaxda mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay maaragtay xafladdan wareejinta qalabka caafimaadee hay-adda maaragtay juba valley ay ku wareejinayso isbitaalka magaalada kismaayo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kasoo qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen waxaan u soo maaragtay microfonka u qabsaday keliya hal eray oo ah inaan mahad gaara u celiyo ganacsatada magaalada kismaayo oo nagala qayb qaadatay arrintan fulinteeda oo saleebaan cabdishakuur iyo kayse ay maaragtay ay mas-uul ka yihiin oo nagala qayb qaatay arrintaas sidii maaragtay ay u fududaan lahayn marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ayagana nimankaas ganacsatada oo magaalada maaragtay magaalada kismaayo waxaan kaleeto oo xusuusinaynaa kolley isbitaalku waa isbitaalkii guud ee magaalada kismaayo ummaddaa loogu adeegaa kolley saleebaan waan ka wada fadhiisannay iyo kaysiya waynala ogyihiin wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland ismaaciil axmed yaa ku hadlay daawada isoona markaasaytii ku wareejiyay maamulka isbitaalka awal ilaahay baa mahadlay ina solansiiyey in qurbajoogteennu ay dareemaan iyo hay-adda juba valley development ay dareemaan baahida caafimaad ee ka jirta jubbaland gaar ahaan isbitaalka guud ee magaalada kismaayo waan u mahad celinayaa juba valley development iyo injineerkaba sida really naxariistel ay dadkooda u dareemeen waxa kastoo ay u qaban karaan iyagoo fog oo meel fog jooga jaaliyadda soomaaliyeed ee maraykanka joogta oo kala qayb qaadata juba valley development hawshaan fulinteeda iyo ganacsatadeenna reer kismaayo oo aysan ahayn markii ugu horreysay ee waxyaalaha jira iyo baahaya dadka ay ka soo qayb galaan oo ay kaalintooda ka qaataan laakiin aan aada ugu mahad celinayn inay dareemaan isbitaalku inuu dadka wax haysto oo magaalada kismaayo u baahan yahay mar koowaad iyo mar labaad jubba valley development aad baad u mahadsantihiin